geerida dhaawaca iyo burburka hantiyadeed ee ka dhashay qaraxii maalin saddexaad ka dhacay magaalada muqdisho qofba si ayuu u taabtay cumar xaaji aabba cumar xaaji maxamed oo ah aabbala labada lugood saarana gaadiidka dadka naafada a lagu riixo ayaa tan iyo maalinkii qaraxa uu ka dhacay magaalada muqdisho ka dhex baadigoobaya ilmihiisa burburka guryaha iyo haraadiga hilbaha meydka ee daadsanaa waddada qaraxaasi uu ka dhacay bashiir cumar xaaji maxamed oo ahaa toddoba iyo toban sano jir iyo maryan cumar xaaji maxamed oo ahayd lix iyo toban jir ahaana arday ka bedeli jira aabbahood cumar xaaji maxamed dabakaayadii ay ku lahaayeen waddada dacalkeeda oo uu u saarnaa ganacsi yar ayaa la waayey markii ugu dambeysay ilmihiisana waxay ahaayeen markii ay ka bedeleen goobta ganacsiga si uu guriga ugu soo nasto wuxuu iiga warramay markii ugu dambeysay ee ilmihiisa ay goobta ganacsiga uu ku lahaa ay ka bedeleen iyo sidoo kale markii uu dhacay qaraxa alxamdulilah gaarigii oo maarata hadii ilaahay ku roon yahay oo qarxaayay ayaa meesha horteeda ayuu ku qarxay aniga laakiin waan ka maqnaa markaas wiil iyo gabar oo maaragtay meesha xiliyada duhuradii markay iskoolka ka yimaadaan bedeli jiray ayaa joogo aniga subaxdii ilaa iyagoo side sideeda saac oo kale ama labada duhurnimo ayaan maaragtay meesha aan aan aan gadi jiray maaragtay dukaanka markay iyaga iskoolaadka ay ka yimaadaan markay soo qabaystaan oo salaada ay soo tukadaan oo ay soo qadiyaan ay imaan jireen sideed saac iyo rug oo kale ay imaan jireen iyaga ayaa marka bedeli jiray aniga wax yaraan soo nasan jiray haddana maaragtay galbihii oo kale aan usoo laaban jiray waxaan dhihi jiray casharadiina iska akrista ordaa ilaa iyo habeenkii xoogaa anigaa jooga ilaa iyo maaragtay laba saac ama saddex saac oo habeenimo ayaan joogi jiray maantaba maantaba anigoo maaragtay ka maqan oo herdoodkii ku jiro oo iyagana ay meesha joogaan qaraxii dhacay labadoodii raqdoodii iyo ruuxdoodii meelna laguma sheego ilaan gaariga meeshu meel aan ka fogeyn oo jaahadooda ah hotel safaari iyo bishcas inta udhexaysa ayuu halkaas uka qaraxa qaraxan waa qaraxan aabbahan waxa uu la mid yahay aabbo dhallinyaradii iyo dadkii ay jeclaayeen ay ku waayeen qaraxan si toosa guddiga gurmadka qaranka ee baadigoobka iyo badbaadada dhibanayaasha qaraxan ula soo xiriiraya sida joogtada ah laakiinse ilaa iyo haatan aabbo cumar xaaji maxamed ma jirto wax rajo ah oo uu ka qabo ilmihiisa inuu dib u arko maadaama aanan la arag ayuu yidhi dad fara badan oo ku dhowaa goobtiisa ganacsiga iyo goobihii ganacsigoo gebi ahaanba dumay wuxuuna ii sheegay in raq iyo ruux maalinkii saddexaadse weli ay samaankiisa ka go'in inuu baadi goobo xataa inuu helo qaybo ka mida jirka ilmihiisa waa gartay adiga waxaad ii sheegtay in nin aad tahay labada lugood curyaanka ah laftirkaaga oon dhaqdhaqaaqa iyo socodka uu dhibaayo gaarigacan saaran ama wiiljeer waxaa loo yaqaano dadka lagu riixo meeshaasna ganacsiga yar aad ku lahayd bal marka waxaad iiga warantaa ilaa iyo haatan ma ka quusatay baadigoobkooda mase weli waad raadinaysaa wallahi hadda kulley un wuxuu ilaahay yidhi likulli shayin sababan fatabic sababu shay walba sabab bay leeyihin sababtayna ay maaragtay ku dararsadeen dee qof hadduu iska dhaqaaqo oo haddii ilaahay kuu roon yahay oo oo maaragtay magaalada iska galo dibna aan loo arkin yani waxa waaye raadintiisa waa lagama qursanaayo ilaa iyo dhowr sano laakiin meeshii oo alxamdulilahi qaraxa hadda dadkii u dhadhawaayay oo dhan way dhamaadeen marka sandaqadiiba haddii la waayey yani qofkii ku jiray inuu badbaadiy yani waa waa yani oo maskaxda oo aad iyo aad aan qaadan karin marka derbigii oo bisha cas xataa waay uu dumay oo derbigii naga dambeeyey xataa dhulka maarata lagu simay hotelkii naga soo horjeeda oo safaari isagana wuu dumay oo maaragtay dhulkau galay qoysas badan ayaa la tiiraanyeysan qaraxan iyo masiibadii ka dhalatay lana ooyaya maanta jahwareerka ugu badanna waxa uu jahwareerka ugu badanna waxa uu haystaa dadka weli meedadkooda aan helin ama baadi goobaya xubnaha dadkii ayaga ka dhinta bal inay aqoonsadaan waxaana guud ahaanba ka muuqato goobtii qaraxa uu ka dhacay burburka weli yaalla in rajadu ay si adkayn karto in qof nool laga soo dhexelo mar kale goobtaasi